madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo booqasho ku jooga dalka shiinaha ayaa waxaa maamulka puntland uu heshiis la saxiixday shirkad shiinays ah oo lagu magacaabo c c e c c waxaana heshiiskaas qalinka ku duugay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland faarax cawaash iyo madaxa shirkadda c c e c c heshiiska ay labada dhinac kala saxiixdeen ayaa noqon doona dhismaha dekad kalluumaysi oo casri ah oo shirkadda c c e c c ay ka hirgelin doonto degmada ayl ee gobolka nugaal taasoo la sheegay in heshiiskaasi uu horumar ka geysan doono ka faa'iidaysiga khayraadka badda puntland shirkadan shiinayska ah ee lagu magacaabo c c e c c oo ay xarunteeda weyn ku taal magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa horay u dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana iminka ay puntland ka wadaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha gaalkacayo iyo waddada isku xirta degmooyinka ayl iyo dangorayo ee gobolka nugaal waxaana safarka madaxweynaha puntland uu ku tegay dalka shiinaha uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu dalkaas ku tago tan iyo intii uu xilka qabtay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso